بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه بسم الله الرحمن الرحيم باب قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا باب يا باب يا باب انت بابا ولا كرام wuxuu baabu yahay muxun baa loo jeedaa waa furfurasho yacni qaybqaybinta kitaabka la qaybqaybinayo waa qeyb ka warramaysa hadalka ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay wawasayna alinsaana biwaalidayhi xusna wawasaynaa waxaanu kula dardaarannay alinsaana insaanka biwaalidayhi labadiisa waalid xusnan wanaag inuu wanaag u sameeyo wasiyadu midna waa dardaaranka dardaaranka waa la yaqaanaa waxaa samee waxaa ha sameynin waxaa la yska ilaaliyo dardaaranka waa la garanaya marna macnaheedu waxa weeyaan waa amarka waa amar tani markaa waxay u dhigan tahay waa tii amarka ahayd weeye waxaanu amaray insaanka dadka waxaanu amaray labadiisa waalid inuu u sameeyo wanaag inuu u sameeyo wanaaggaasi wuu ballaahan yahay macnayaal fara badanna wuu leeyahay waxyaabo ka mid a haddii ilaahay ka dhigo ayuu sheegi doonaa laakiin guud ahaanun waa waajibaadka ugu waaweyn ee qofka saaran qofka waxaa laga rabaa inuu ixsaan u sameeyo insaanka iyo ibni aadamka iyo maaragtay makhluuqaadka naftiisana inuu ixsaan u sameeyo ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisana ixsaan inuu u sameeyo naftiisa wuxuu ixsaan ugu sameynaya cadaabta inuu ka ilaaliyo waajibaadka uu la yimaado muxaramaadkana uu iska ilaaliyo insaankana ixsaanka loo sameynaya dee wuu kala duwan yahy waa qof kastaa meeshuu ku aadan yahay marka makhluuqaadka ixsaanka loo sameynayo waxa u mudan ixsaanka loo sameynayo labada waalid sii kala mudnaadaane ilaahay subxaanahu watacaala ixsaankiisuna ilaahay waa in la rumeeyo oo la caabudo cidna aan lala wadaajin cibaadada marka samaha iyo ixsaanka qofka la faray inuu makhluuqaadka u sameeyo kow waxa ka ah labada waalid wax alla wixii ka dambeeyaana way soo raacayeen si kale haddii loo yidhaahdo waajibaadka qofka ilaahay subxaanahu watacaala uu saaray waxa u horreeya waajibka ilaahay waxaa ku soo xiga waajibka labada waalid can abi camr ashaybaani nin taabiciya oo mukhadram ah taabici asxaabtii rasuulka ridwaan ullaahi calayhim baa ayuu wax ka dhigtay cabdillaahi bnu cumar waa ardaygiisii waana saaxiibkii sacad ibnu iyaas ayaa la odhan jiray sacad ibnu iyaas nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu soo baxay wuu noolaa wuu joogay haddana nebiga calayhi salaatu wasalaam muu arag dadka noocaasa waxaa la yidhaahdaa almukhadramuun ayaan daranayaal saasaa af somalia lagu odhan jira mukhadramku waa qofka isaga oo nool nebigu calayhi salaatu wasalaam oon soo bx soo baxay haddana nebiga calayhi salaatu wasalaam aan arag markaa saxaabina maaha taabiciintana wuu ka soo yaro sarreeyaa markaa meel dhex ayuu taagan yahay laakiin wuxuu qaataa xukunka xukunka taabiciinta ciddii asxaabta aragtay nin weyn buu ahaa boqol iyo labaatan sano ayuu ku dhintay nin siqaahoo lagu kalsoon yahay muctaqadkiisa iyo xifdigiisaba ayuu ahaa wuxuu leeyahy xadaanaa صaaxibu hadihi اdaar waawmaa biyadihi ilى daari cabdillaahi qaal waxaa noo waramay oo xadiis noo sheegay xadaanaa waxaa noo xadiisay صaaxibu hadihi اdaar ninka daartaa leh waawmaa biyadihi waxaanuu gacanta ku fiiqo farta uu ku fiiqay ilىa daari cabdillaah daar uu lahaa cabdullaahi ibnu cumar radia اllahu tacaala anhu canhuma waxaa loo badinaya inay tahay daar kuufe ku taalay cabdillaahi bnu cumar ibn اkhaaab waa garanaysaan cabaadiladii afarta ahayd ee asxaabta ahayd ayuu ka mid ahaa saaxibu الnaclayni wاlmuطahara ayaa la yidhaahdaa nebiga calayhi salaatu wasalaam kabuhu u qaadi jiray weysadana wuu u qaadi jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka ugu dayashada badan le ayuu ahaa nin aada u fadli badan oo aada u qiimo badan oo alla ka cabsi badan oo cilmi badan ayuu ahaa cabdilaahi ibnu cumar ibn khaaab fadligiisa iyo qiimihiisa lama soo koobi karo wuxuu gacanta ku fiiqay gurigii cabdilaahi ibnu cumar qaala wuxuu yidhi marka cabdilaahi ibnu cumar sa'altu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam nebiga ayaan weydiiyey maalin maalmaha ka mid a waxaan weydiiyey ayu اlcamali axabu ilى اllahi tacaala ilaahay shaqooyinka iyo acmaasha qofka uu qabto acmaasha khayraadka ah ilaahay teebuu ugu jeceliye qaala wuxuu yihi nebigu salى اllahu عalayhi wasalam alsalaaةu calىa waqtiha salaada waqtigeeda la tukado salaada waqtigeeda hore la tukado waata la idhaha salaadu saddex waqti bay leedahay waqtiga hore ee waqtulistixbaabka iyo waqtulkaraahada iyo waqtigeeda inuu baxo marka waqtiga hore waa hal marka salaada la eedaamo jamaca inaad ku tukato oo salaaddii aanaad ka daba tegin oo salaadii aanaad daba cararin ee xagga hore aad ka istaagto alsalaatu calaa waqtiha salaada waqtigeeda inaad tukato qultu waxaan ku uhi uma ayu dabeeta maxaa ku xiga salaada markaan waqtigeeda ku tukado maxaa ku soo xiga qaala biru lwaalidayn waxaa ku soo xigta labada waalid aada u samafasho labada waalid oo aada wanaajiso soo isumay tegin waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wa bilwaalidayni ixsaana xaqa ilaahay waxaa ku xiga xaqa labadii waalid salaaddu waa xaqi ilaahay labada waalidna waa marka laga yimaado xaqa ilaahay waa cidda koobaad ee kugula waajibka qultu waxaan ku udhi uma ayu dabadeedna waalidka maxaa ku sii xiga uma aljihaadu fii sabiili اllaah wuxuu hi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabadeedna waxaa ku xiga ilaahay dartii inaad u jihaado saddexdaas ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam isu raaciyey qaala wuxuu uhi cabdillaahi bni cumar xadaanii bihinna rasuulka calayhi salaatu wasalaam ii sheegay walow istazadtuhu la zaadanii hadduu ii kordhin haddaan odhan lahaa ii kordhina wuu ii kordhin lahaa ama qaala qaaladu cabdilaahi maahee waa abi camar ashaybaani ayaa wuxuu leeyahay cabdilaahi baan weydiiyey saasuu igu sheego haddaan sii wad odhan lahaana wuu sii wadi lahaa laakiin waxa saxa in la yidhaahdo cabdilaahi bni cumar baa hadalka wato wuxuu leeyahy rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaan weydiiyey camalkeebaa u fadli badan wuxuu idhi salaadu waqtigeeda la tukado dabeete maxaa ku xigaan idhi dabeete wuxuu ihi labada waalidoo loo samafalo maxaa ku xiga aljihaadu fii sabiili illaah dabeete waan aamusay haddaan odhan lahaa ii ziyaadina wuu ii ziyaadin lahaa aan sii wadi lahaa uma ayu haddaan odhan lahaa waxa weeyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu ii ziyaadin lahaa sababtuu u joojiyey oo u sii weydiin waayeyna waxa weeyaan xadiiska imaam muslim uu warinayo raxmat ullaahi calayhi ayaa wuxun baan waan ilaa ircaa'an calayhi rasuulka dhowritaan aan dhowrayo inuu daalo amba ixtiraam iyo qadarin aan qadarinaayo ayaan ugala hadhay ee haddaan ii odhan lahaa iisii wad wuu iisii wadi lahaa xadiisku wuxuu tilmaamayaa fadliga labada waalid oo loo samafalaa uu leeyahay xaqa ilaahayba subxaanahu watacaala ku xigaa labada waalid u samafalkoodu waxaa loo yaqaanaa oo dadkeenu had iyo jeer ay u yaqaanaan waalidkaa wuxuu ku idhaahda yeelna inaad yeesho wuxuu ku idhahda iska daana inaad iska dayso haddii aanu xaaraan ahayn amba waajib daa aanu kulahayn amba xaaraan samee aanay ahayn saasaynu unaqaanaa laakiin cinda taxqiiq marka dub loo raacay taasi waa ta ugu hooseysa waa halka ugu dambaysa shay kastaa wuxuu leeyahay meel sare iyo meel dhexe iyo meesha ugu hooseysa ayuu leeyahay halka ugu dambaysa qofku waalidku ku adeeci amba uu amba maaragtay uu biri ugu samayn karaa uu samo ugu samayn karaa waa in amarkiisa aanu diidin wuxuu ku idhahda iska daana aanu samayn halkaasi waa halka u hooseysa haddii markuu qofku halkaa uu soo istaago muxuu taagan yahay wuxuu taagan yahay oo keliya da waxa u dhimanuun in amarkiisa uu diido markaa uu dhaadhacaya khalaas cuquuqii baa ku xiga halkaas inuu amarkiisa qaato waxa iska daana uu iska daayo hadduu halkaa hal tallaabo hoos ugu dhaco wuxuu ku dhaadhacaya inuu amarkiisii uu diido markaa taasi waa ta ugu hooseysa culimmadu waxay yidhaahdeen maraatibtu intaa way ka duwan tahayo wuxuu leeyahay qofku waxyaabaha biriga taa ka sarraysa waxaa ka mid a waalidkaa wuxuu doonaya waalidkaa waxa uu doonayo inaad samayso walow yaanu sameeba ka odhane waxa uu doonayo inaad fahanto aad garato oo aad samayso waxa uu diidanya uu necab yahay inaad iska dayso xataa yaabaanu ka odhanin iskaba da-e tusaale ahaan xataa iska dayaanu ka odhane waxaad og tahay hooyadaa qofka hooyadii nooshahay amba aabbihi uu nool yahay kuwii dhinta allah u naxariisto kuwa noolna ilaahay subxaanahu wa tacaala hadaayo ha barakeeyo qofka uu waalidkii uu nool yahay wuxuu yaqaanaa waalidkii wuxuu jecel yahay tusaale ahaan waalidkaa wuxuu jecel yahay jaarka in wax la siiyo waalidkaa wuxuu jecel yahay qaraabada in la xidhiidhiyo waalidkaa dadka qaar buu gaar u sii jecel yahay waxna uma hayo marka waxaad og tahay haddaad qofkaa wax siisa inay hooyadaa ku farxayso ambaha uu ku farxayo waa inaad samayso iyadoo aan ku odhan amba isagoo aabbaha aan ku odhan waxaaya waxaa samee waxay ka saraysaa derajada ah war waxaa yeel laakiin haddii hooye ku tidhaahdo hooye qofkii hebel baa jooge waxoogaa yar ma u dirtay ama waxoogaa yar u dir u dirto hoos bay kaaga dhacday hoos bay kaaga dhacday kor u baxoo waxaad eegtaa dareenka waalidka xaggu u janjeedho cidda uu jecel yahay in la wanaajiyo wanaaji laakiin haddii waalidku uu jecel yahay cid in la xumeeyo ka warran okay waalidkaa cidduu necbi in la xumeeyona xumee suusaa maaha dee maya maaha maya maaha waalidkaa cidduu necab yahay in la xumeeyo de waa macsi waalidka macsi lagu taageeri maayo wain jaahadaaka calى an tushrika bi maa laysa laka bihi cilm falaa tuطichuma haddii waalidkaa uu xumaan ku faro yeeli mayse wax dembiya hadduu ku dhaha yeel yeeli mayse gaalnimo samee dembi samee macsi samee qaraabadada qaar go waxay ku tihi hooyadaa ninkaa adeerkaa haddaan kugu arko adoo wax siinaya isma tirsano iyadoo arkaysan iyadoo arkaysan waxba ha siinin adigu gaar wuxuu sii ilan qaraaba xidhiidhisku waa waajibe qaraaba xidhiidhisku waa waajib soo ma waa waajib ilaahay ku saaray si markaad siisana hala maragsan hadde hooyey maanta adeere waxbaan siiyey waad ka cadhaysiinaysaa waxba ha u sheegin laakiin hoos wax u sii waa waajib ku saaran yacni taasaa ka sii hoosaysa culimmada qaar waxay idhaahdeen waxa iyaduna muhiima oo birul waalideyn ka mid a waalidkaa asxaabtiisa inaad xidhiidhiso hooyada saaxiibaday leedahay dumaray amba jaar yihiin sheeka wadaaga ay leeyihiin dumaray ammaanto ayaa jira inaad xidhiidhiso waa hooyadaa aawadeed aabbahana saas oo kale haddiiba uu dhintona kaba sii mudanba haddii waalidkaa dhinto waalidkaa dadkii ay saaxiibka ahayn horena waynu sheegnay waalidkaa dumarka isyaqaaneen ay wax siin jirtay ay xidhiidhin jirtay inaad xidhiidhiso aabbahaa iyo hooyadaa labadaba taasina waa ka mid laakiin qofku haddii intaaba uu ka soo dhaadhaco uun bal halka u dambaysaha ku dhego waalidkaa wuxuu ku idhahda yeel hadiidin wuxuu idhahda iska daana maaragtay iska markaa biri baa loo bahanya albiru waa samaha albiru waa kelmad caama waa kelmad caama oo ballaadhan halkan laakiin waxaa loo jeedaa in wanaag loo sameeyo laakiin kelmadda birigu waa diinta oo dhan laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi wاlmagribi walaakina albira man aamana biاllaahi واليوم الآخر والكتاب والنبيين وحق إلهي سموه وحو يهي ماها مارت الشعائرة الظاهر كا قفكو ينو سميه يعني مظاهرته ينو قفكو تدالو كلياتو وقر كيسا إيو خميس كيسا إيو انت الظاهر كا ما هي إيمان باكو هرية وحا كحيقا هدنا والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب الإحسان إلى الناس الإحسان إلى الناس qofku dadka inuu samo u sameeyo marka qofka caqiidadiisa iyo iimaankiisa hagaajiyo inuu ku xigsiiyo caqiidadaas iyo iimaanka iimaankaasuu qofkuu la yimi inuu hoos uga dhaadhaco oo ay ka muuqato xubnihiisa ixsaan inuu sameeyo inuu xoolaha bixiyo oo qaraabada iyo masaakiinta iyo addoomaha iyo kuwaan waxba haysina dawarsanaya iyo ka maaragtay soconaya inuu wax siiyo ayaa adana waxaa loo soo noqonaya wa aqaama الصalaaةa وaآata الزakaaةa wاlmuufuuna bicahdihim إida caahaduu wالصaabiriina fi اlba'saaءi wالdaraaءi waxiina اlba'si ulaa'ika aladiina sadaquu waulaa'ika hum اlmuttaquun marka birigu aayaddaasaa samuhu wuxuu yahay iyo wanaagu aayaddaa qur-aankaabaa lagu koobay waa caqiidadii waa alixsaanu calى الnaas altacaamul اlxasan haddana cibaadaadkii shaksiga ahaa alsalaatu wazakaa ayay soo raacaysaa alla kacabsiga iyo runta asidqu maca allah aayaddan qur-aanka oo keliya tahay nagu filan asalaatu calaa waqtiha uma ayu uma biru lwaalidayn qaala uma ayu qaala aljihaadu fii sabiili اllah qaala xadaanii bihina rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ii sheegay walow sidtuhu walow istazadtuhu lazaadanii hadduu haddaan odhan lahaa ii kordhina wuu ii kordhin lahaa saddexdani waxay dhahen waxay ka taagan tahay qofku haddii labadiisa waalid u samafali waayo cid kalena u samafali maayo waxaa dadka laga doonaya soo maha inuu waalidka uu samafalo xaaskiisa inuu wanaajiyo ubadkiisa edadii iyo habaryartii abtiyaashii iyo adeeradii ninka hooyadii dilay baa la yidhi habaryartii hadhu ma jiido waa sax yacni halka u sarraysa waa waalidka ninka waalidkii ka quustay cid ka dambaysanana fuma hayo qofka salaada dayacay waa waajibaadkii ilaahay subxaana wa tacaala iyo xaqiisiiye qofka salaadii dayacay fa huwa limaa siwaaha adyacu wixii ka dambeeyana wuu kasii dayac baday ninka salaadii dayacay dee ma sadaqo bixin maayo sake bixin maayo xaji maayo soonkiisii ma wanaagsanaanayo aljihaadu fii sabiili lah baa lasoo qabtay alcamalu lilislaam wey waa halka ugu sarraysa qofku inuu jihaado waa muxaarabatu acdaai alislaami liiclaa'i kelimati illaahi subxaanahu wa tacaala waa in loo dagaalamo ilaahay dartii si kelmadda ilaahay u sarrayso ninka taa ka gaabiyana islaam waxba u qaban maayo marka mid kastaaba waxay u taagan tahay waajibaad fara badanoo ay hogaaminayso ayay foolaad u tahay xadiisku waa xadiis saxiixa imaam albukhaari iyo muslim iyo nasaa-i iyo abu daawud iyo tirmidi rag fara badan baa wariye waa xadiis saxiixa xadiiska labaad can cabdillaahi bni cumar waa ahar halkaas sa buu ku qoray sa waaxid xaggan itniin baa kaga yaalla waa xadiiskii labaad qaws wuxuu geliyey sa waaxid soo maaha waa aharkii koobaad xaggana tirsiga waa tirsigii labaad can cabdillaahi bni cumarin qaala wuxuu ihi cabdillaahi bni cumar rida arabbi fii rida alwaalidi wa sakhatu arabbi fii sakhati alwaalidi rida rabbi raalli ahaanshiyaha rabbigu alleh raalli ahaanshiyihiisu fii rida alwaalidi wuxuu ku jira raalli ahaanshiyaha waalidka wa sakhadu rabbi sakhad iyo sukhd labadaba waa la yidhahdaa cadhada ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxay ku jirtaa fii sakhati alwaalidi waalidka ka cadhaysiintiisa haddaad raalli ahaanshiyaha ilaahay aada doonayso meel kaleba ha tegin waxay taallaa raalli ahaanshiyaha waalidka waalidka raalli inuu kaa yahay way kala duwan tahay waalidka inuu ku jecel yahay iyo waalidka raalli inuu kaa yahay aad bay u kala duwanta waalidku waa cajaa'ib waalidku ilmihiisa ma naco gaar ahaan hooyadu ilmaheeda ma nacdo hadduu dilayo caawa way jecesha laabtay ku haysaa laakiin waxaa kala duwan inay jeclaato oo dee waalidnimadiiyo naxariista ilaahi subxaana wa tacaala ku abuuray weeyaan iyo raalli inay kaa tahay raallidu waa acmaashaad qabanaysa tasarufaadka iyo mucaamilaadkaad la mucaamilayso inay wanaagsan yihiin taasay raalli ku noqonaysa yacni waalidka qaarkood caawa waxay seexanayaan habeenkii iyadoo ilmaheeda u ducaynaysa oo raalli ka ah oo jecel waalidka qaarna wuxuu seexanayaa isagoo waalidkaasi ilmihiisii raalli aanu ka ahayn laakiin ilmihiisii jecel jeclaanta ilaahay baa ku abuuray waa naxariis ilaahay subxaana wa tacaala ku abuuray waalidka jeclaantu ee waxaad kasbatay maaha laakiin raalli ahaanshiiyuhu ziyaado ayuu ka yahay maxabat lwaalid waalidka jacaylkiisa jeclaantiisa raalli buu ka yahay hooye waxaa iska daa waayo waan deyn doonaa ma deynaysid hadday wadnaa farta ku hayso oo xumaanaad ku jirta ay ka walbahaarsan tahay habeenkii waxay seexanaysaa iyadoo oo ku jeceloo kaa walbahaarsan laakiin hadday seexatay habeenkii iyadoo raallina kaa ah habeenkaa caawa hadduu dhinto waxba aanay kuu sheeganahayn oo laabteeda ay qabowdahay amba dee waa hooyadaynu soo qaadanayna inta badan leanno labada waxaa sii mudan hooyadaas sii mudan ninku waa iska towtowle xaq wuu leeyahay laakiin xaqu xagga dambuu gelaya xagga waalidku wuu dambaynayaa kaalinta afraad buu gelaya kaalinta koobaad waa hooyada kaalinta labaadna waa hooyada kaalinta saddexaadna waa hooyada kaalinta afraadna waa aabbaha markaa dee labada kamudan baynu soo qaadana kalena uu ku hoos jira xadiiskan culimmadu waxay yidhaahdeen amba asarkan rida rabbi fii rida alwaalid raalli ahaanshiyaha rabbigu wuxuu ku jiraa raalli ahaanshiyaha waalidka alwaalidu markaa imika aabbihii maahee waa labadiiba oo xadiis kaloo saxiixa jiro imaamu dabaraani uu warinayo oo sugan wuxuu leeyahay rida rabbi fii rida alwaalidayn wa sakhatuhu fii sakhatihimaa raalli ahaanshiyaha rabbi wuxuu ku jiraa raalli ahaanshiyaha labada waalid cadhada alena subxaana wa tacala waxay ku jirtaa cadhada labada waalid bay ku jirtaa warkaasi markaa waa cad yahayo haddii qofka waalidkii u cadhaysan yahay ilaahayna raalli kama aha haddaad tukanayso wa insaama wa sallaa wa tasadaqa wa xaja wa jaahad wuxuu doonaba ha sameeyo haddii qofka waalidku u cadhaysan yahay oo caloosha uu ku hayo waxyaabaha faraha badana uu qabanaya halis bay ku jiraan baabu biru lummi biru lummi wuxuu baabu yahay u samafalka hooyada kaasi waxay ahaayeen labadii waalidoo wada socda halkan wuxuu gaal ula sii baxay hooyadii waxaa ka dambayn doona aabbaha ka dambayn doona can bahzi bni xakiimi can abiihi can jaddihi qultu yaa rasuula allah man abaru wuxuu yidhi bahz ibnu xakiim wuxuu ka warinaya aabbihii aabbihiina wuxuu ka warinayaa awowgii waa mucaawiya qultu waxaan ku idhi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahayow man abaru yaan u samafalaa yaan ugu horraysiyaa samafalkayga wanaajinta weeyaan yaan wanaajiyaa cidda ugu horraysay ay tahay inaan wanaajiyaa waa ayo qaala ummak bira ummak yani waa mafcuulkii bira ummak hooyadaa u samafal qultu waxaan ku idhi yaa rasuula allaahi man abaru iyaan u samafalaa yaan wanaajiyaa oo ku xigu u jeedaa qaala wuxuu ihi ummak hooyadaa qultu man abaru haddana yaa ku sii xiga qaala wuxuu ihi ummak hooyadaa qultu waxaan ku idhi man abaru yaan wanaajiyaa qaala wuxuu idhi abaak aabbaha waa markii afraad uma alaqrabu falaqrab dabeetana siday isugu xigaan ay u kala dambeeyaan halkaa marka la marayo wax laba laba iyo saddex saddex ma jiraan way way isku xigaanuun aabbaha mid baa kusii xiga calaa duul calaa duul saasay u soconaysa markaa hooyadaa la horreysiinayaa kow iyo labo iyo saddex kow iyo laba iyo iyo saddex sababtu waa maxay aabbana waa uu dhalay hooyana way dhashay hooyadu maxay saddex ku heshay aabbuhuna uu mid ku helay culimmadu siyaabo fara badan bay u dhigaan waxyaaba badan bay ku macneeyaan laakiin haddii macnaha ugu macquulsani wuxuu yahay saddex xaajo oo hooyadu ay leedaho ay aabbaha dheer tahay baa jira oo aabbo aanu lahayn waa maxay waa calooshay ku sido dee aabbo caloosha kuma sido u iska cararaya waa foosha oo xanuunkeeda iyo kuleelkeeda iska leh waa xaq labaad oo aabbaha ay dheer tahay waa jaksiinta iyo nuujinta naaska saddexdaas aabbuhu midna ma laha saddexdaa aabbuhu mid wuxuu leeyahy aabbuhu ricaayada ka warhayntaa guud iyo biilintaa iyo masaariifayntaa iyo tarbiyadiina de wayla leedahay intaa wixii ka dambeeya wayla leedahay isna dhinac buu hayaa iyadoo dhinac bay haysaa oo laga yaabo weliba dhinaceedu inuu dhinaceedu badan yahay baa laga yaabaa markaa saddexdaa xaajo oo hooyadu ay leedahay oo mid kastaaba culayskeeda iyo xanuunkiisa iyo dhibtiisa uu leeyahay ayay aabbihii dheertay marka waa in marka koobaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad loo samafalo yani iyada lagu horeeyo oo lagu horreysiiyo oo lagu horreysiiyo culimada qaar waxay idhahdeen hooyada markaad siiso masalan boqol dollar odayga wuu iska fadhiyaya haddana boqol kale odayga wuu iska fadhiyaya haddana boqol kale saddex soo mari mayso wuu iska fadhiyaya mar afraad kaad boqol siinaysa isaga markaasay noqonaysaa a hal meelaha iyo saddex meela saddex meela ayay noqonaysaa wuxuun baa loo jeedaa had iyo jeer saa lama sameeyee qofku labada waalidka labada waalidba waa inuu ogaado lakiin waa inuu gaar usii ogaado hooyadii inuu gaar usii ogaado naxariistiisa way ka jilicsan tahay way ka debacsan tahay way ka xanuun badan tahay way ka rafaad badan tahay mar walba ninka iyo gabadha waa waxaa jilicsan gabadha haddana adiga jireec gaar ah ayaabay kula soo marta marka saasaa loo kala horreysiiyey uma alaqrabu falaqrab dabadeedna midba marka ka ka sii xiga kusii xiga ayaa loo dhaadhacaya xadiis kala caddeeyey nebigu calayhi isalaatu wasalaam xadiis imaam nasaa-i uu warinayo albaanahu saxiixiyey wuxuu leeyahay yad اculya yad اlmucطi alculya rasuulku alayh الsalaatu wasalam wuxuu hi gacanta bixinaysaa waa gacanta sare alyad اlculya khayru min alyad الsufla rasuulku alayh الsalaatu wasalaam waa ka yidhi gacanta saraa ka khayr badan gacanta hoose ta wax bixinaysaa ka qiimo badan ta wax qaadanaysa qofka muslimka markaa gacantiisa inay hooseysa maaha tiisu waa inay sarayso marka wuxuu leeyahay yad اlmucطi alculya gacanta wax bixinaysaas ayaa waxa weeyaan waa ta sare wabda biman tacuul waxaanaad ka bilowdaa waxbixinta iyo waxsiinta cidda mas-uulka aad ka tahay cidda ku hoos timaado oo isleebay kale yihiin ummak wa abaak wa ukhtak wa akhaak uma adnaaka adnaak waa xadiis saxiixa rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay hooyo ka bilow aabba ku xigsii walaashii ku xigsii walaalkii ku xigsii sidaa kuwad markaa uma adnaaka adnaak saa usii kala soce abtigii adeerkii mise adeerkii abtigii awowgii ayeeyadii ayeeyadii iyo awowgii waa la kala horreysiinaya uma adnaaka adnaak saasunu sii wad xadiisku waa xadiis saxiixa waxaa warinaya abu daauud iyo tirmidi iyo axmed iyo xaakim albanina waa tasxiixiyey fii saxiixi sunani abi daauud fii saxiixi sunani tirmidi asarka labaad iyo xadiiska saddexaad can caطaa ibnu yasaar caطaa ibnu yasaar can ibni cabaasin radia allahu tacaala canhu annahu ataahu rajulu nin baa u yimi faqaala wuxuu yihi inii khaطabtu mra'atan gabadh baan guur u soo bandhigay gabadh baan la sheekaystayoo markaanu sheekadii aan waxoogaa dhammaysanay ee ay marayso heshiiskii baan ku ihi maku guursadaa khaطabtu waa guur baan usoo bandhigay wey gabadh baan doonay inaan guursado faabat way diiday an tankixanii inay guursato way ka cudur daaratay wa khaabahaa kayrii dabeetn nin kalaa soo doonay faaxabat an tankixahu dabeetn way ogolaatay waxay jeclaatay inay guursato fakirtu dabadeetna waan hinaasay faqataltuhaa dabadeedna waan dilay muxuu ku dilay maxay aniga ii diiday oo ay ninkaa odayga ah oo ogolaatay waan hinaasay dabadeedna waan dilay fahal lii min tawba towbad ma leeyahay arrinkaasaan samey xumaantiisa buu sheeganaya arrinkaasaa ku dhacay gabadh baan doonay malaa gabadh oo ka daba dhacay baan umalaynaya dabeete gabadhi way diiday nin kale guursatay waan ishayn waaye gabadhii waan dilay waa gabadh muslimada waxaan u dilay waa hinaase awadeed towbad ma leeyahay qaala wuxuu ku yihi cabdillaahi bnu cabaas ummuka xaya hooyadaa ma noo sheeg qaala wuxuu uhi laa maya ma noolaa qaala wuxuu uhi cabdillaahi bnu cabaas tub ila allah ilaahay u toobadkeen wataqarab ilayhi ma staطacta ilaahay waxaad ugu dhowaataa waxaad doonta acmaal fara badanoo xasanaada samee ilahayna u toobadkeen wax kala garan maaye qaala caطaa ibnu yasaar caطaa ibnu yasaar baa wuxuu yidhi markii dee ninkii uu tegey fadahabtu waan tegey fasa'altu bna cabaasin cabdillaahi bna cabaas baa waxaan weydiiyey lima sa'altahu can xayaati ummihi ninka dhibtan weyn sheegtay nolosha hooyadii maxaad u weydiisay hooyadaa manoosha maxaad u tidhi qaala wuxuu ihi inii laa aclamu cabdillahi bn cabaas wuxuu ihi inii laa aclamu ma garanayo camalan shaqo wanaagsan oo aqrabu ila اllaahi subxaanahu watacaala ilaahay uga dhow min biri اlwaalidati inuu qofku waalidkii hooyadii inuu samafalo camal ka qiimo badanoo qofku uu sameeye ma garanayo sidaasaan weydiye waxaan ku odhan lahaa yacni hadday hooyadaa nooshahay rajo kala kuuma hayee hooyadaa samafalkeeda ku dadaal waxaa laga yaabaa marka dembigaa weyne aad gashay inay ku beegantaa suuragale caطaa ibnu yasaar wuxuu ihi ataahu rajulu nin baa u yimi cabdillaahi bnu cabaas rajulun buu ihi rajulu nin macnaa ku jira meesha waa maxay waa asturaya waa asturaya qofku hadduu xumaan sameeyo oo dembi lagu arko had iyo jeer laguma qayliyo waa la asturaa cabdillaahi bnu cabaas ninkaa u yimi kumuu ahaa laisma weydiin lamana sii dabagelin maadaama ninkii soo warinaya caطaa ibnu yasaar isaguba uu qariyey oo uu asturay in lasii baadhbaadh lasii doondoonana macno badani kuma jiro macno badani kuma jiro waana dhaqan wanaagsan qofka hadduu xumaan sameeyo in la in la ilaaliyo oo la dhowro oo maaragtay aan lasii sheeg sheeginoo waa kii waxaan sameeyey waa kii gabadha ninkii ma dilay intii diiday gabadhu dilay magaciisa sheegitaankiisu caloolxumo mooyaane muxuu ku taray waxay ka dhigan tahay qofka muslimka ahi qof dadka kale muslimiinta inuu asturo xumaantuu ku arko inuu asturo inaanu sheeg sheegin afkiisa inuu ka ilaaliyo waa inagii sheegenay imaam albukhaari raxmat ullaahi calayhi dabeecadihiisii waxaa ka mid ahaa dadka inaanu raacraacin ceebahooda aanu dabagelin xumaantooda aanu sheeg sheegin gacanta waxay ku hayaan aanu la soconin waa dhaqan wanaagsan oo inaga maqan waa dhaqan fiican dadka qaar ba maanta dee saxaafadaaba la samaystay faceboogo waxaaba loo nool yahay dadka isu daba socdaanba waxa weeyanba ha la yidhaahdo qofka ceebtiisa in la sameeyo yacni meesha qofku saa u qalloocdo waxaa la saarayaa microscope oo la weye mijhar baa la saaraya taxta almijhar ma maqasheenay ta dhacday sawirkiisii codkiisii baa la qaadayaa qalad buu sameeyey wax laiba qalad aanu u qasdiyin inuu sameeyey kelmad xun baa ka soo baxday si xun buu kelmaddii u yidhi bari iyo galbeedba waa laga tuuraya maxay kuu taraysa qof muslim ceebtiisa qaadqaadkiisu iyo sheeg sheegitaankeedu muxuu ku taray un baad ku aakhira seegeysa waxtar iska dhaafe waad ku aakhira seegeysa wuxuu ihi ataahu rajulun nin baa u yimi faqaala wuxuu ihi inii khatabtu imra'atan gabadh ayaan doonay faabat an tankixanii dabeete way diiday inay guursato khidbadu waa marka ninku gabadha guurka la soo qaado maaha wada sheekaysiga maaha wada sheekaysiga saas aawadeed mala halkaa inay ragga qaar wax uga soo baxaan baa suuragalehe ninka nin iyo gabadh hadday sheekaysaneen sheeko caadi u socoto telefonkoodu isu furan yahay iminka idinka arko yu waa waa talawado un laakiin guur ninkii gabadhii aanu la soo qaadin oo sheekay reerkii ka horreyso iskama wanaagsano maalmaha maynaan soo wada xaalkooda uu marayo haddii nin kale gabadhii intuu dhinacanka ka soo wareegay hiblaayi ma isguursanaa uu ku yidhahdo wax dembiyi kuma jiro wax dembiyi kuma jiro ha saawon baa soco soo maaha laakiin ninkii gabadhii su-aal ma weydiin ama may heshiinin wuu iskaga warwareegaa uun wuu barbariidiyaa uun telefoonkan buu kula hadlaa uun weligii baa la hadlo laakiin labada qof hadday heshiiyaan ama gabadhii hadday su-aali ku maqan tahay xataa culamada qaar waxay ka hadlaan haddii xataa su-aashu ku maqanto aanay ka soo jawaabin weli albaabka waa ku furan lakin iska daa waxbay ku furaane ilaa anba ay diidaysa anba ay ogolanaysa xaaladdu ay kala caddaanaysa qofka banaanku ka jooga laakiin khidbadu waxay tahay waa marka labada qof ay ka wada hadlaan guurka ay ka wada hadlaan wuxuu markii sheekadu ay soo dhammaatay amba ku qancitaankii uu soo dhammaaday ayaa gabadhii waxaan weydiistay inaan guursado ambaan inaan isguursano dabeete way diiday buu yidhi waa khatar gabadhu haddii ku diido ninkii waxoogaa naftaa ka baxaysa waanu isqariyaa qofkaas gabadhaas guurso way diiday hataa ninka wuu qariyaa ninka wuu qariyaa de muxuu ka qarinaya ila waa su-aalo waa su-aashu waa haa iyo maya soo maha waa haa iyo maya qof su-aal weydiiso aabbaha haddii ay hooyada hadday tahay waad su-aal weydiiso waxaa hooya maadisiin haana waad sugaysaa mayana waad sugaysaa markaa ceeb maaha calafkuna meesha uu yaalaa dabeete nin kalea u yimi faabadanta wa khatabahaa kayrii nin kale ayaa gabadhii soo doonay fa axabbat an tankixahu dabeete gabadhii waxay doontay guurkii yani way ka aqbashay ninkii odayga ahaa fakirtu dabeete waan hinaasay fakirtu calayha gabadhii waan ku hinaasay ninkaa odayga ah sida buu gabadha gabadhaasi sidabay ninkaa u ogolaatay adiga ay kuu diiday hinaasuhu dee meeluu taagtaagan yaho ka u dambeeya waa kan ka u dambeeya mise mid baa kasii dambeeyaoo ka u dambeeya waa qofku inuu kana dilo kana dilo isna isdilo qaar baa saa sameeya gabadhiisiibuu ka shakeeyayaa ama xaaskiisiibuu ka shakeeyayaayo ninkani halkan muxu maalin kasta la soo maraa amba telefoonkiisi iyo keedii oo isku dhacaya buu arkaya isagiina wuu doonanaya wuu soo dilayaa gabadhiina wuu dilayaa isna wuu isdilaya way dhacdaa saddexdiiba khalaas way dhamaatay maxaaba la isugu imanba meeshiibu waa zero ka dhig ebir maca isagii baa raacaya meesha tan nafteedu waa meel halisa ninkii gabadhiibuu adduunkiiba ka kaxeeyey waa yani way dhici kartaa kiiradu markay meel marayso waa sax laakiin meesha hadday soo dhaafto waa dembi qofku ehelkiisa ubadkiisa iyo ooryihiisa iyo qaraabadiisa xumaanta inuu ka ilaaliyaa waa dhiidhi hinaaso lama innanka hinaasuhu ka uu ka duwan yahay yani qofku waa inuu ka diiro idantiisao si xun u soconaysa walaashii oo meelaha marmaraysa xaaskiisiiyo xilli wanaa aan wanaagsanayn soo hoyanaysaa qofku waa inuu ka dhiidhiya uu qabtaa waa sax taasi ceeb maa laakiin bartaa hadduu xaggaa usii dhaafo uu idhaado markii gaadhiga aynu wada saarayn baskii ina sii dhaafayay maxaad ka sii eegeysa de waa kadeed midaas waa waa la isku dhimanaya sheekooyinka la haya ragga qaar ay hayaan waa yaabaysa dad ka sheekayso marka kaa inaas lama idhaahdee waa nooc waalida ka mida dee waa nin waalan dee tambaana ka sii daran waabuu dilay gabadhaana xataa waxba isugu xidhnayn bal kan ka waran haddii gabadha uu guursan lahaa oo haddana uu ka shakiy laha muxuu samayn lahaa gabadh aanu qabin baabuu iskaba dilay maay nin kale u guursatay faqataltuhaa fahal lii min towbatin towbad ma leeyahay qaala wuxuu yihi ummuka xayatun qodobka loo jeedaa waa midkaas dembiga la galay waa dembi intee leeg waa akbaru lkabaa'ir buu ku jiraa min akbari alkabaa'ir dembiyada la galo kuwooda ugu waaweyn buu ku jiraa waa qof la dilay cabdillaahi bnu cabaas wuxuu ku maaraynayaa biru lwaalida wuxuu ku maaraynayaa hooyadii hooyadii inuu u samafalo haddii samafalka hooyadii uu ku dadaalo in dembigaasi ka khafiifi lahaa amba laga dhaafi lahaa wuxuu hi maya ma noola qaala wuxuu ihi tub ila allah ilaahay u toobadkeen wataqarab ilayhi ma staطacta ilaahayna waxaad ugu dhowaataa waxaad doonto qaala caطaa ibnu yasaar wuxuu yidhi fadahabtu waan u tegey fasa'altu bna cabaasin cabdillahi bna cabaas baan weydiiyey lima sa'altahu can xayaati ummihi maxaad u weydiisay nolosha hooyadii qaala wuxuu ihi innii laa aclamu ma ogi camalan shaqo aqrabu ila اllahi tacaala ilaahay subxaanaه wa tacaala uga dhow min biri اlwaalidati hooyada loo samafalo camal camalkaa ka weyn marka tawxiidka dabcan laga yimaado tawxiidka marka laga yimaado camal qofku uu qabto inuu qofku hooyadii ilaaliyo u naxariisi samafalo camal ka weyn ma garanayo marka hadduu kaa samayn lahaa rajo fiican ayaan ka qabi lahaa xadiisku waa xadiis saxiixa imaam albayhaqi baa wariyey albanina waa tasxiixiyey fi saxiixa qofka muslimkaa dilkiisa iyo dhiiggiisa culayska uu leeyahay haddii ilaahay ka dhigo xadiiska dambe ee soo socda haddii ilaahay ka dhigo aynu ku sheegi doona waynu iska dhaafayna lakin halkan wuxun baa looga jeedaa waxaa la muujinayaa waalidka gaar ahaan hooyada samafalkeeda in la ilaaliyo waa kanzi ninka hooyo haystaa ee hooyadyo ay nooshahay nasiib buu leeyahy caqlina leh waalidka qiimihiisana yaqaanaa ninkaasi nasiib buu leeyahy maalinta ay dhaaftee uu waayo ayuu ogaan doonaa in culimadii muslimiinta ka mid ah ayaa wuxuu hooyadii baa dhimatay dabeete waa la aamusiin kari waayey uu ooyey waad ya waa lala yaabi karaa imika maanta nin weyn oo afartan jir lixdan jira marka hooyadii dhimatay hadduu ooyo waa lala yaabaya leanno had iyo jeer de hooyada waxaa dadka u ooyay ciddii u baahan marka hooyadu ay xoogga tahay ee maati ay ka tagtoba had iyo jeer loo ooya lakin markay weynaato waa la iskaas wallahi islaanta ilahay uga raaxeeyey buu ku leeyahy ilahay islaantii uga raaxeeyey isagaa bay cadibaad ku hayd maogti u xambaarsanaa marka wuu ooyey waa laamusi maxaa dhacay baa lagu hi wuxu uhi albaab jannada baa ii furaayo albaabkaa maanta iga xidhmay ya salaam albaab jannada baa ii furaayo albaabkii jannada ahaa ayaa maanta iga xidhmay yacni ninka waalid leh aabba leh hooyo lihi waa nasiib lehe waa nin nasiib lehe maalmaha yare kooban kiina horreyn ilaahay baa yaqaanee maalmaha ha ka fara qabsado oo yacni maaragtay ha ku dhego baabu biru اlabi aabbaha u samafalkiisa can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaal qiila yaa rasuula allah abi hurayra saxaabiga la yidhahdo cabdiraxmaan ibnu sakhr wuxuu leeyahay qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow man abaru yaan u samafalaa qaala wuxuu yidhi ummaka hooyadaa qaala wuxuu yidhi uma man yaa ku xiga qaala ummaka hooyadaa uma man qaala ummak xadiiskii hore un qaala uma man uma caada araabicata qaala wuxuu yihi abaaka aabbaha ayaa ku xiga waataynu sheegayna markii dhaweyta akhrajahu shaykhaan wakayruhuma waa xadiis saxiixa lafd الxadiiث الsaabiq maca dikri bira abaaka fi اlkhaamisa wa ziyaadaةu bira ummika fi الraabicati maxay isdheer yihiin xadiiskii hore saddex bay ahayd aabbuna muxuua ka afraad laakiin kani waa maxay waa afar hooye ah iyo iyo aaboo halka shanaad galay waa yahay marka xadiiska wuxun baa laga faa'iidayaa aabbuhuna inaanu sahlanayn oo aabbaha u samafalkiisa iyo qadarintiisa iyo ixtiraamkiisa culimmadu waxay idhaahdeen markay noqoto waxsiin iyo naxariis waxaa horeysa hooyada qadarinta iyo weyneyntana waxaa horeeya aabbaha oo haddii labadu ku wada yimaadaan iyagoo wada socda salaanta waxaad ka bilaabaysaa aabbaha waxaad ku xigsiinaysaa hooyada hadday noqoto waxsiinna iyo naxariisna waxaad ka bilaabaysaa hooyada waxaad kudambeyn ku dambeysiinaysaa aabbaha waa nooc ka mid ahun iswaafajinta baabu biri waalidayhi wain dalama qofku labadiisa waalid inuu u samafalo o ixsaan u sameeyo wain dalama labada waalid haba dulmiyaan qofka eh haddii labadaada waalid xataa ay ku dulminayaan ay ku cadibayaan ay ku dhibayaan oo waxaanay gar kugu lahaan ay kugu dhibayaan inaad u samafasho can saciidin اlqaysi can ibni cabaasin qaala wuxuu uhi maa min muslimin lahu waalidaani muslimaani yusbixu ilayhimaa muxtasiban ilaa fataxa allaahu baabayni yacni min aljanna wain kaana waaxidan fawaaxidun wain aqdaba axadahumaa lam yarda allaahu canhu xataa yardaa canhu qiila wain dalamaahu qaala wain dalamaahu maa min muslimin muslim ma jiro waa haddii uu muslim jiro maa min muslimin qaabkana u dhigan tahay af soomaaligeena kuma taalo muslim ma jira caynkaasiyo caynkaas sameeya ilaa saasoo sameya maynu ku sheekaysanaa luuqadda noocaas oo kalea may ma jirto waxaa loo jeedaa macnaha waxay tahay haddii muslim uu leeyahay laba waalid maa min muslimin lahu waladaani hadduu jiro qof muslima oo leh waalidaani laba waalid leh oo muslimaani labada waalidba ay muslim yihiin oo yusbixu ilayhimaa muxtasiban oo maaragtay yusbixu ilayhimaa muxtasiban waa beriisto waagu u beryay isagoo labadaasi ilaahay ajar ku weydiisanaya bimacnaa u samafalaya hadduu jiro ilaa fataxa allaahu ilaahay wuxuu u furaa qofkaas baabayni laba albaab buu u furaa hadduu waalid aabbihiina gaar ugu samafalayo hooyadiina uu gaar ugu samafalayo laba albaab baa loo furaa yacni min aljanna laba albaab oo jannabaa u furan aabbihiina waa albaab janno ah hooyadiina waa albaab janno ah wain kaana waaxidan waaxidun haddii hal mid uu nool yahay uu kaa u samafalana albaab jannaabaa ku furan waa kii iminkaanu sheegaynay wain aqdaba axadahumaa haddii midkood uu ka cadhaysiiyo lam yarda allaahu canhu xataa yardaa canhu ilaahay raalli ka noqon maayo ilaa waalidkaasi uu raalli ka noqonayo qiila waxaa la yidhi wain dalamaahu ka hor hadday dulmiyaan uu ka cadhaysiiyo hadday dulmiyaan ka war xoolihiisi ay ka qaadaan waxyeelle ay u geystaan ay iska xidhaan isagoo waxba aan galabsan waalidkii ay dulmiyaan waladkii amba ubadkii kaa ka waran wuxuu uhi wain dalamahu xataa hadday dulmiyaan wain dalamahu xataa hadday dulmiyaan hadduu ka cadhaysiiyo ilaahayna wuu ugu cadhoonaya yacni haddii waalidka ay xataa ku dulmiyaan lama ogola inaad ka cadhaysiiso aada xumayso xaggooda ha jirto adiga xaggaaga waxaa ka iman karaa oo quri waa hal shay oo keliya waa ixsaan iyo wanaag waa ixsaan iyo wanaag qadiyadaasi qadiyad sahlan maa xadiisku waa xadiis daciifa laakiin macnihiisu waa saxiix bayhaqi ba xadiis ka wariyey waa xadiis daciifa ninkaas saciid alqaysi la yidhaahdo lama yaqaano ciduu yahay ee cabdullahi bn cabaas ka warinaya lama yaqaano waa majhuul si albaani uu leeyahay marka xadiisku waa laakiin macnihiisu waa sax macnaha xadiisku waa sax asmaa bint abi bakr radia allahu tacaala canha ayaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam u timi xadiiska bukhaari ku jira waxay tihi rasuulkii ilaahay hooyaday baa ii timi hooyaday waa gaalad waa mushrikatun wahiya raaqibatun waxaanay jeceshahay hooyaday inaan wax siiyo waana gaalad waa kaafirad afa asiluhaa ma xidhiidhiyaa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxuu uhi haaya xidhiidhi oo wanaaggeeda bannaanka iska dhig ixsaanka waa gaalad kaafirada rasuulka calayh isalaatu wasalaam way diiday ilaahayna may rumayn asnaan bay caabudaa waa kaafirad laakiin kaafirad ha ahaatase hooyadaa maaha gaalnimada ay gaalnimada ay tahay gaalnimada ay gaalowday meesha ka jari mayso xidhiidhkii waalidnimada ma goynayso waa loo samafalay cid walba oo kale waxaa laga yaabaa inaad gaalnimo kula dagaalanto aad gaalnimo ku eryato aad ku goysaa laga yaaba laakiin waalidka xataa hadduu waalidka uu gaal yahay oo diinta uu ka baxay waxyaaba laga yaaba marka qaar inay gaalnimoba ahayn ayaa laga yaaba qaarkood inay gaalnimo ku sheegaan sanamkii hadday soo qaata sanamkii u sujuudayso xidhiirhkii waalidin waalidnimadu meeshii buu yaallaa ixsaankina meesha ayuu yaallaa ixsaankina xadiisku waa xadiis daciifa laakiin macnaha xadiisku waa xadiis saxa haddii laakiin dee ay gaalnimadii kugu yeedho amba ay macaasi kugu yeedho laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq qofka hadduu amba dee waalid ha ahaado amba xaakim ha ahaado amba cid kaleba ha amba macalin ha ahaado cid allaaliya ciddi ku tiraa xumaantan samee cid alla cidda doonta ha ahaatee ma samaynaysa baabu liinu lkalaami liwaalidayhi qofka labadiisa waalid inuu hadalka u dabciyo hadal dabacsan inuu kula hadlo sa maxay ka dhigan tahay waa ahar yacni waa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam cid aan ahayn asxaabtii rasuulka laga warinaya can daylasata ibnu mayaasin السلمي ويقال الهذلي نinkaas waa nin taabiciya wuxuu yidhi كuنت مaعa النجداaت waxaan la joogay qoladii la odhan jiray النجداaت النجداaت toddobada qaybood ee khawaarijtu ay ka koobnayd waa qayb ka mid almuxakimaة الأولى الأزاarقة النجداaت الصفرية الثacاalبة الcujaaridة qolyahaas toddoba nooc toddobay ahaayeen marka qayb ka mida bay ahaayeen khawaarijtii baa sii burburay oo sii kala jajabay oo islaayey oo isgaalaysiiyey markaa qayb khawaarijta ka mida ama xaruuriyiinta ka mida ayaa waxa lohan jiray annajadaad kuwaasaan iskala joogay buu yihi fa asabtu waxaan ku dhacay dunuuban dembiyaan ku dhacay laa araaha ilaa min alkabaa'ir anu haysta uun inay kabaa'ir yihiin dembiye waaweyn inay yihiin laftiisu ma sheegin ilaahay baa asturaye isna inu is astura weeye yacni iminka dembiyadii ma sheegin laakiin waxa uu sheegay waxa uu rabaa dembiyada wuxuu kaga bixi lahaa waa loo baahan yahy mararkan qofku uu sheegaya rasuulka calayh isalaatu wasalaam qaar baa u yimi saxaabi baa rasuulkii ilaahay waan zinaystay buu yihi dembi buu ku dhacay soo maaha rasuulka calayh isalaatu wasalaam wuxuu ugu sheegayaa dee rasuul geesna waa rasuulkii iyo macallinkii ummadda dee geesna waa xaakimkii oo dee xadkii waa ninkii xadka fulin lahaa waa mas-uulkii yani mas-uulkii idaariga aha siyaasiga aha wey waa qofkii meesha xukumayey markaa qofka haddii masalan uu xado uu doonaya xadkii xaditaanka in laga jaro dee xaakimkii wuxuu ku odhan karaa dembi noocaasa baan galay waan zinaystay rasuulka calayh isalaatu wasalam aga ka jeestay haddana xaggan buu kaga soo wareegay rasulka ila de waan zinaystay baan ku uhi rasuulku wuu ka jeestay wuxuu doonaya inuu iska tago intuu ninkaas yaro walaaco inuu iska tago wuu ka jeestay haddana rasuulki ilaahu dee waan zinaystay baan ku uhi rasulka dambe wuxuu ku hi waxbaa ku yaro dhiman rasul me wallahi caadi baan iska ahay tolkay weydiye waa kuwane rasuulka alayh isalatu wasalaam wuxuu doonayay tolkii qaaran ay ku rasuulka ilaahayow mar buu yaro kullaadaa amba wuu yaro waxbaa yaro dhiman rasuulka calayh isalaatu wasalam waa kii xadkii ku ogey yani markaa ninkaasi wuxuu sheegtay wuxuu sheegtay in uu zinaysto dembigiisii buu sheegay gabadhkaa rasuulka calayh isalaatu wasalaam u timi uur leh rasuulkii ilaah soo uurka arki maysid ha waa zina bay tiri nin ma lihi laakiin waa zino rasuulku alayh isalaatu wasalaam wuxuu ku uhi iska tago ilmaha yar markaad soo umusho isu keenkeen jaanis baa la siinaya haddii xataa dhowtaa tira iskaba tiri sooba noqon weydo cid raadsan mayso qofka muslimkaa xumaantiisa toosh laguma doondoono oo lama dabacaro halkeebay gashay iyo san buu u jeedaa waa waxyaabaha waxyaabaha inagu soo kordhay iminka ee diin la-aanta ah in qofka haddii xataa xumaan yar uu leeyahy xumaantii sila weynay amba xumaan aanu lahaynba intoo lasoo amaamudo haddana buurta la leekeysiiyo rasuulku calayh isalaatu wasalam waxay tir kani waa uur waana zino rasuulku wuxuu hi iska tago markaad ilmaha yar aada dhashow noo kaale haddaanay soo noqonaysaa ku tagtay rasuulku calayh isalaatu wasalaam kama daba tageen iyadoo ilmihii yaraa marka xaatoo kala umushay harqad intay kusoo duubto ooyayo rasuulku ilaah waa kan ilmihii yaraa waan umulay xadka halayga jara bay tiri rasuulku wuxuu hi iska tago ilmaha yar naaska soo siiyo marka ilmaha yar cuntada uu bilaabo markaasuu noo kaalay way iska tagtay bade qofka iimaankeeda adigu eeg intaa shaydaanku uu la hadlaya lakin iguma jalaqsiin ilmihii yaraa isagoo markaa gacanta waxay doonaysaa rasuulka inay u xaqiijiso ilmihii yara naaskii inay ka daysay ilmihii yaraa roodhi amba khubus gacanta ku haysto cunaya ee rasuulka alayh salatu rasuulku ilah ilmihii yaraa waa kan wuu cunay maaragtay iisoo qabo raashinkii wuu cunaye xadkii ilaah iga jar rasuulku alayh salatu waslam markii buu kaxeeyey sida xadkii halaga oog macnaa meesha ku jiraa waa maxay labadaba waxay sheegeen xumaantii sameeyeen waxay ahayd laakiin ninkani wuxuu hi waxaan sameeyey kabaa'ir baan sameeyey maxay u kala duwayen labadu kani wuxuunbuu sheegay inuu dembi sameeyey lakiin dembigii ma magacaabin ninkani kabaa'irta uu sameeyey ma been buu sheegay ma wax buu xaday ma qof buu dilay miyuu zinaystay ma khamri buu cabbay ma sheegin wuxuunbuu sheegay kabaa'ir waana sax markaad dhinac caalimo wax weydiinayso ha isceebaynin ha odhan waxbaan xadee ka waran haddaad doonayso waxaad tidhaahdaa ka waran haddii uu qof wax xaday haddaad doonayso ataa aada xoolihii gacanta ku hayso dad xoolihii gacanta ku hayso oolaha aad u doonayso maarata wixii xoolaha lagu samayn lahaa waxaad tidhaahdaa ka waran sheekh haddii uu nin wax xaday oo xoolihii uu haya muxuu samaynaya sheekh tuug baanoo waxbaan xadee ka waran de waad isceebaynaysa taa su-aal maaha su-aal maaha markaa ninkan kabaa'ir baan galay buu hi kabaa'ir waana adaabtii muslimka caynkaasi ahayd kabaa'ir baan galay dembiyaan sameeyey aan u malaynayo aanan u arkayn kabaa'ir mooye wax kale فذكرت ذلك لابن عمر دبت وان شيغ عبد الله بن عمر قال وحول ما هي وام حيب مركا اغو سي ويديي قلت وحان كوري كذا وكذا وتا يا تا يا تا ميان اسديد هاي شيغتان كا عبد الله بن عمر ما كونك او شيغي وحول عبد الله بن عمر كبائر بان قال عبد الله بن عمر وحول كوري كبائر تا شي اد كشي وام حي دبت وحول تا يا تا يا تا يا تا يان قال هذا كان كلها ايمك ايو يا عبد الله بن عمر انه ويدي ميان اسديدين waad odhan kartaa way isdiidayaan illa ninka waa ka sheeg sheega wixii laba siyood baa lagaga jawaabaya mid waxay tahay innaka ninkii ilaa hadda dembigii inoomu sheegay waxbuu inoo sheegay kadaa wa kadaa wa kadaa buu inoo sheegay ilaa hadda muu sheegay wixii dabeete waxaan ku idhi waxayd beenna waan sheegay berina waxbaan xaday halkana waxbaan ka soo farsameeyey ma odhan innaka weli waxay inoo taagan tahay weli kabaa'irta maynaan ogaana wuxun baa ogaaday cabdillaahi ibnu cumar cabdillaahi ibnu cumar muxuu u weydiiyey kabaa'irtad gashay waa maxay xilligaas waxaa jiray khawaarijta ayaa soo baxday dabeete waxaa qaldamay fahanka kabaa'irta iyo sakaa'irta iyo gaalnimada way qaldameen khawaarij khawaarij waxay kula baxday waxaan gaalnimo ahayn ayay gaalnimo ku sheegayeen soo maaha waxaan kabaa'ir ahayn bay kabaa'ir ku sheegay kabaa'ir mabay aqoonin markaa ninkani wuxuu isyidhi war malaa ninkani kabaa'ir muu geline waxaan kabaa'ir ahayn buu kabaa'ir malaa u yaqaana ninkan sakaa'ir dambiye yar yar ayuu malaa u yaqaanaa markaasu waxaad gashay ii sheeg markaasuu u sheegay tii cabdillaahi ibnu cumar uu sheegaya baa soo baxdayoo ninkani waxaan u leeyahy kabaa'ir bay ahayn kabaa'irba may ahayn wax kabaa'ir ka hooseeyay ahaayeen cabdillahi ibn cumar wuxuu leeyahy laysat haadihi min alkabaa'ir taa aad sheegaysaa kabaa'irta ka mid maaha marka xaaladda ayaa keentay cabdillaahi ibnu cumar inuu weydiiyo dembiga ad qarinaysa adilada waa kabaa'ir muxuu ahaa laakiin haddii maanta qofku uu garanayo kabaa'irta haa sheekhow dembi kabiiraa baan galee maxaan sameeyaa ya de wuxuu odhanaya waa saaisaa samee fii bacd alaxyaan haddii loo baahdo haddii mararka qaar loo baahdo qofku isleeyahay dembigaad gashay waa kabaa'irtii baa sii kala waaweyne kuwuu yahay sheeg sidii kii iminka aynu sheeganay oo kale gabadha intuu ku hinaasay gabadhiiba dilay wuu sheegi karaa culis kuma jiro laakiin guud ahaan qaacidadu waxay tahay qofku intuu is-asturi karo haddii ilaahayba uu asturay inuu is-asturo cabdillahi bn cumar wuxuu yihi haadihi laysat haadihi min alkabaa'ir waar kabaa'irtu tanaad gashay kabaa'ir lama idhaahdo kabaa'irtu waa tan hunna tiscun kabaa'irtu waa sagaal alshraaku biاllaah ilaahay oo loo shariik yeelo ilaahay cid aan ahaynoo la caabudo ilaahay intoo ilahay baad caabudaysaa cidna waad la caabudaysaa xuquuqdii ilaahay u khaaliska u ahaa weliba gaar ahaan waxa weeyaan ee shirkiga weyn oo kale in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waa dembiga ilaahay subxaana wa tacala aanu dhaafin qofka mushrika ahi waa ehlu naar naartana wuu ku waaraya innahu man yushrik biاllahi faqad xarama allahu calayhi اljanna wama'waahu الnaar wamaa liلظaalimiina min ansaar ninka hadduu shirki la yimaado waa ehlu naar markaa shirkigu dee qaybihiisu aad bay u badan ilahay cid aan haynood barido aada caabuddo ilahay cid aan haynood xukun doonato waxyaabihii xuquuqdii ilaahay subxaana wa tacaala uu lahaa inaad ilaahay iyo cid kale aada wada siiso taasi waa mid wuxuu ihi kow waxa weeyaan alshraaku biاllah ka labaadna waa maxay wa qatlu nasama ay wa qatlu nafsin qofku inuu qof dilo qofku qof mu'mina inuu dilo waa akbaru lkabaa'ir bay ku jirtaa waa ninkii hore u sheegnay qofka muslimka dilkiisu waa dembiyada waaweyna cadiimka ila isku halaago qofka muslimkaa xaqdarro dhiiggiisu dhulku ugu dhacaa dhulkaasi ma barakooba hadiyo jeer inkaar baa ka dhacda wuu qiiqaa uun wuu gubtaa uun wuu barako beelaa maanta caalam islam waa ka dhacay wadinka yaqaana yani dhiiggaa muslimka iska daadanaya qofku uu iska dhimanaayo uun in la iska dilaayo uun bisabab wabigayri sabab bishubhatin wabigayri shubha uu qofku iskaga dhimanaya uun waxyaabaha baraka la-aanta faraa badan keenay ee kadeedka keenay ee qalbi adayga keenay ee dadku inay diintii ka fogaadaan keenay ee toobadkeenka toobadseega keenay waxaa ka mid a dhiigga qofka muslimkaa iska daadanaya bisababin wa bigayri sabab iska daadanayo kan iska dilaayo aakhiraa warjiraa aakhiro ayuu warjiraa xisaabi waxay taallaa xagga ilaahay subxaanahu watacaala laakiin waxyaabahay tahay qofku inuu ka dhowrsado afkiisa iyo adinkiisaba waxyaabahay tahay qofku inuu ka dhowrsado waxaa ka mid a qof muslima dhiiggiisa inuu daadiyo ama sabab inuu ahaado inuu daadiyo qofka muslimka ahi haddii uu qof muslima uu dilo toobad ma leeyihi mise toobad ma laha shaki weyn baa ku jira cabdullahi bnu cabaas raxmat ullaahi calayhi radia allahu tacaala canhu waynaga sheegayna imika ninkii wuxuu ku hi hooyo ma leedahay laba qowl buu ku leeyay cabdullahi bnu cabaas oo isaga ayaa ugu fog mararka qaar waxaa nin baa u yimi wuxuu ku yihi waxaan doonayaa qofka muslimka ahi qof hadduu dilo muslima toobad ma leey mee toobad ma laha buu ku yihi marna wuxuu yidhi de waa ka ninkan uu sheegayey ninkan u yimiyo waa kale dee toobad wuu leeyey oo dee waalidkaa u samafal waad ka toobad keeni kartaa xaqiiqo waxa ah qofka muslimkaahi qofka uu dilaa toobad ma laha xaggee baanu toobad ka lahayn toobad waxaanu ka lahayn qofka muslimkaa naftiisa waxaa ku tacalluqa saddex xaq baa ku tacalluqa xaq isagaa iska leh xaqna weliyudamka ayaa iska leh xaqna ilaahay baa subxana wa tacala iska leh ilaahay baa xaaraantimeeye qofka muslimkaa in la dilo haddii ilahay tiisa uu kaa dhaafo weliyudamkiina uu kaa dhaafo kaadishay miyuu kaa dhaafaya u dhintay be dhaafitaan male dhaafitaan male dhaafitaan ma laha laga yaabaa aakhiro marka laysu yimaado xasanaadkaaga intoo lasoo qaado oo qofkaa lagaa siiyo amba ilaahay qofkaasi inuu xasanaad kale kaa siiyo waa suuragal laakiin dembiga qofka aadishay ilaa aakhira uu kula soconayo maalinta akhira kasku soo qabanaya qofkii oo dhiiggii ka daadanayo oo dhiigga ka shubmaayo markuu dhiiggiisu ugu fara badnaa isagoo ah dabeete ilahi wuxuu odhanaya yaa rabbi sal haada lima qatalanii rabbiyow kan waxaad weydiisaa wuxuu igu dilay muu ka jawaabi karaya muu iska dilay mudaharadi waan iskaga dhufta wuu ikhilaafo waan iskaga dhufta waxaan baan moodayo waa igaga dhacday un waan yaro muraaqaysnaayo way ku dhacday un kaa wadi mayso weydii baa la odhanaya weydii waa inuu qofku burhaan iyo xujo u haystaa ilaahayo waxaan u dilay waxa iyo waxa iyo waxa oo aday amray xaakiinka baa loo yeedhayaa dad muslimiin u laayey maxaad u laysay waxaan u laayey kan wuu zinaystay isaga oo reer leh dhiiggiisu waa xalaal wuu dilay ninkaas soo maaha dadka qofka muslimkaa marka dhiiggiisu uu xalaasha yahay waa la yaqaanaa qofkii muslimka ahaa koox baa ku kacday muslimiintiya dowladda islaamka ku kacday way la dagaalamaysaa waa in laga celiya waa in la laayaa xujaa loo haystaa marka laakiin waxyaabaha kale ee la iskula wareegeysta maanta kana waa la yidhi laakiin kan baa xoog badan oo shubahaadka u badan qof muslima dhiiggiisu wuxuu ku aaraanti ku xaaraantiniboobay nusuus qaciya oo waaweyn waxaanu ku xalaaloobi karaa nusuus qaciya oo waaweyn kaa waxaan ahay ninka galaa isaga le waaye aakhiro jawaabteeda isagoo meel haw doonto wa qatlu nasamatin waalfiraaru min azaxfi dagaalka in laga yaaco dagaalka muslimiinta iyo gaaladiio islaynaya oo safkii aad ku jirto inaad ka baxdad cararto waa min alkabaa'ir azaxfu waa gurguuradka had iyo jeer de marka la dagaalamayo qofku caadi isagama soco soo maaha wuu gabanayaa wuu rafanayaa wuu istuurayaa wuu kadaloofu ku soconayaa yani socodkii caadiga waa laga tegooda waa qof xaalad xaalad ku jira marka zaxfi waa gurguurad ku socod marka dad muslimiinta iyo gaaladu ay islaynayaan ee wiifta baasho ay hayso ninka carara ee ka baxsadee faranta ka taga waa min alkabaa'ir waqadfu almuxsinati almuxsanati gabadh dhowrsoon oo xumaan aan lagu aqoon xumaanna aan samayn oo xumaan lagu sheego gabadh halkaa iska maraysa inaad tidhahdo gabadhaasi meel meelahaas istaagtaagtaayo xumaantaasay samayso waa zaaniya inaad ku tidhaahdo amba ummad muslimiin oo dhan kuwaasoo ma taqaanaan haa maalintiina afkay soo duubtaan habeenkiina suuqa madow ay taagan yihin aa lagu weydiinaya aakhiro waa min alkabaa'ir caddee baa lagu odhanaya caddee labada qol loogu wada galay hadda eeg meeshaas qofka muslimkaa sharaftiisa loo ilaaliyey haddii nin iyo gabadhi qol ay wada galaan oo hoosta ay ka soo xidhaan oo albaabka aada uu gasho iyagoo isa saaran adiga iyo saddex qof oo kaleo la rabaa inaad ku caddaysaan saddex haddaad noqotaan beenaalayaal baa tihiin ma sheegi kartaan miya sahlanti sidaasi maxay sheegayaan xaajadii iyo xaaladii oo isku dhammaystirantay oo isku dubadhacday baan indhaha ku hayna baad odhanaya laakiin wallaahi maxaa harhsanaaba isna dharkii buu la baxay iyaduna way la baxdo waana isa saarnayn maxaa dhinnaa amba guri bay hoosta ka wada xidheenoo markay galeen koob iyo tobankii subaxnimo labiyo tobankii habeenimo ka soo baxeen ma qur-aan baa la akriyayay buu ku leeyay maxaa kaa gale waxa la akriyayay wax allaaliyo waxaasi waa tuhmo iyo shubhooyin iyo isu geygeys markaa haddaad tiraa waxaasay sameeyeen xad baa lagaa jaray xadulqafi baa lagaa jarayaa markhaatina markhaatina geli maysid inta aada nooshahay o dhan markhaatigaaga waa been adigoo weyn oo wadaadoo gadh leh laba qof hadday kab isku qabsadaan aniga hebel baa kabtan iska lagaa qori maayo qofka muslimkaa sharaftiisu halkay taaganta waa halkaas in qofka wax layskaga sheego uunoo la iska caayo uunoo la iska tuhmaysto ma sahlana wa aklu riba ribada in la cuno ribada noocyadeedii saddexda ahaa mid ka mida qofku inuu cuno isagoo garanaya wa aklu maali lyatiim xoolaha agoonka qofku inuu cuno wa ilxaadun fi lmasjid masaajidka inuu dulmi la soo galo waladii yastaskiru qofka dadka ka doonaaya sukhriye inay sameeyaan iyo maaragtay dadka kujees-jees yacni kujees-jees oo yani dadka mu'miniinta yani u sahlaaya mu'miniinta inay inay ku dheeldheelaan yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskar qowm min qowmin casaa an yakunuu khayra minhum walaa nisaaءu min nisaaءin casaa an yakuna khayra minhuna yacni qofka dadka muslimiinta in lagu jees-jeeso lagla bahdilo qofka ka shaqeeya amba qofka salaxaya ama qofka shaqo ka dhigta waa yahay waa bukaau lwaalidayni fi min alcuquuq ya subxaan allah kiin ujeednaa waa kaas labada waalid inay amba midkood inay la ooyaan ubadkoodiiyo caaq ku noqday ubadkoodiiyo waalid inkaar ku noqday aawadeed soo mayna arag intaasoo jeer waalid ooyaaya oo ka oohiyey ilmihiisi yara wuu tahriibay wuu tahriibay halkan buu fadhiyaa waalidkii uu ooyaya muxuu la ooyaya ilmahay hadd hooye waan tahriibaya liibiyaan sii maraya ma qadihii baan u tegayaa ma ogolaan lahayd hooyadu may ogolaateen aabbuhuna ma ogolaadeen wixii uu same falka aad samaysay baa ka oohiyey waalidkii falka aad samaysay baa wuxuu ka oohiyey waalidkii waa min akbari اlkabaa'ir marka laga yimaado qofkaasi naftiisa halista uu gelinayo iyo dalka gaalada uu ku socdo iyo muxaramaadka uu sii dhex jibaaxayo inuu qofku waalidkii ka nixiyo hal mar xaq uu ka siiyo taasaaba ku filan qofka taasaaba dembi ugu filan taasaa ka mida de inuu qofku diido oo amba xoola u ka qaado amba u adeeci waayo amba sumcad xumaan iyo maaragtay magac xumaan uu usoo jiido oo waalidkii kaga ilmeysiisa waan yaabay maalin halkaa waxaan marayay marka barishka la dhaafo basaska fooqa basbaas agtiisa marka nin baa inan buu la tagay aabba buu leeyay aabbo inankuna xaggaasu u jeedaa odaygana wuu daba socdaa xaggaasu isaga socdaa moogta odaguna aabbo buu leeyay aabbo aabbo kelmad ku odhan maayo marka ibni aadamku qalbigu uu dhagax noqday waa cajaayib ninku waa nin weyn taqriiban waa lixdaneeyo ninkana hadduu u bato waa soddoneeyo xaggaasuu u jeeda odaygaa markaa daba socda aabba buu leeyay marka intuu gacanta istaagayha buu halkaas ka maray odaygu halkiibu istaagay isma oga suuq inuu taagan yahay moogta odaygu wuu ilmeeyey dabeete wuxu uhi ilahay inkaar saddex jeer buu ku celiy ilahay inkaarka ku rid saddex jeer buu ku celiyay waan yaaba anigii baa baqday wallaahi baan ku dhaartee wallaahi waan baqday wallaahi waan baqday يعني في بعض الأحيان قفك ابن آدم كاهي إنسان نمد قفك إلاوية إنسان نمد إلاوية والد كا ما لنت أكو قورين وكهبارا وقرم والد كا ما لنت وقارع عقوقا قيل كأو يا وقرم يا سبحان الله هو ما لنت كاقوس خلاص يعني حرقي قدن بيبا سوقو أي حركيه أردن با سوردن ماضي خلاص وقوستنين كاسي انتو استاغي واكلكي واكلكي وانوي وحلغي يابا nin wuxuu weydiistay wax siinaan lahayn baa laga yaabaa laakiin wax kale war waxaan iska dayn u leeyahay baa laga yaabaa ilaahay inkaarka ku rid ilaahay inkaarka ku rid ilaa saddex jeer buu walaahi ku celi waan yaaba marka kii u jeedna waa ka baabka baabka meeshu u daliishaday xadiisku wuxuu ahaa kan waalidku markuu la ooyo ilmihiisa waalidinkaarnimadiisa waxay ka mid tahay min alcuquuq qaala ibnu cumar waxaa hadalkiisii wata markaa ninkii odayga ahaa wuxuu yihi qaala ibnu cumar ibn cumar wuxuu igu yidhi atafraqu min annaar naar ma ka baqanaysa ha watuxibu an tadkhula aljanna janno inaad gasho ma doonaysa ha qultu waxaan ku idhi i wallah ha wallaahi waan ka baqanayaa naar jannana waan doonayaa qaala wuxuu ihi axayun waalidaaka labadaadii waalid ma nool yihiin qultu waxaan ku idhi cindii ummi hooyadii baa ila joogto hooyadii baa nool qaala wuxuu ihi fawallaahi ilaahay baan ku dhaartee low alanta laha alkalaam wa acamtaha acaam haddaad hooyada hadalka u dabciso hooyada hadal dabcsan kula hadasho oo naxariis leh wa acamtaha acaam oo cuntada aada siiso maxaa looga jeeda cunta inaad siiso mid afka u gurtaaba ha way noqon karta waxay noqon kartaa inaad dee hooyadaa wax siisad wax tarto labadaba way noqonaysa wa acamtaha acaam latadkulana aljannata ma اjtanabta alkabaa'ir latadkulana aljannata ma اjtanabta alkabaa'ir jannadaad gelaysaa haddaad taa samaysad hooyadaa iska ilaaliso hadal dabacsan kula hadasho waxna aad siiso ehlu jannaad tahay buu kuhi haddaad kabaartiiyo dembiyadaan soo sheegay waawen haddaad iska ilaaliso jannadu waa calaa duul akhrajahu الطabaraaniyu fi الtafsiir wa cabdurazaq alkharaa'iti fi masaawi اlakhlaaq wasaxaxu اlalbani waa xadiis saxiixa waa atar saxiixa oo sugan waxaanuu leeyahay macnihii marfuuca wuxuu ka hadlayaa jannada maxaa lagu galaa naarta maxaa lagu galaa taa macnaheedu waxa weeye cabdullaahi bni cumar iskama laha hadalkee waa hadal rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka dugsanayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka hayo sali allahuma waslama wabaarak calaa sayidina muxamedin waaalihi wasaxbi wasalam